bismillaahiraxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhuguystayaal hamiin faylan weelba isu rogdanga hakadhowaada barnaamijka kulunku warsan oo hamiin walba isan ku baratan idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo dhuguystayaal hamiinimo jamaacada aragtida keedanta afarta bili abriil labada kun iyo toban sagaalka qodobada barnaamijka kulunka warsan hamiinnimada khiyaareena sinkaaya sinu kudhuusi doonta haddii nairobiba ku mid ah shirka golaha wasiirada ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya hoose shir guddoomiye madiinaga maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed dafta gareen iyo geega kudhihi magaalada tambaydhabo barnaamijka sinkaani dhugunsiyaal kulunkaasay waxyaabaa lagu hadali taasoo kale qodobada barnaamijka kulunku warsan asxaabay uunimada weliba ku mid ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba iyona geega kulun qaadlena qaar ku mid ah xarraabto ku nool magaalada tambaydhabo iyo oona koo xog waraysadayanga waxyaabaha inta badan iyo kutawadayanga baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya gudoomiye hogeenka amniga iyo arrimaha siyaasadda degmada qasadheer ee gobolka baaya kuwerbi xaaladda degmadaasi uu soona sheegay in degmada qasadheer ee gobolka baaya wajahday xaalad amni daro iyoon hamiino ilahdhaafi meeloosayo kudhiyayaan bambooyin oo laha ku weeraray degmadaasi barnaamijkaasi inkaayna dhugusyaal guddoomiyaha oo armohosay faafaayo saas oo kale qodobada barnaamijka kulanka warsan akhyaar ee unumadonga welibaa ku mid aha axmed daa'ir oo ah iskuduwaha gobolka banaadir ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya oo uusa sheegay in wasaaraddii baarayta falkii haweenay lanjaysidii falkii haweenay haamilaha itiyo landiidin iyo kuumula isbitaalka yaala magaalada muqdisho barnaamijka sinkaayna dhugunsiyaala maamulka isbitaalka axmar jajab oo iyanu ku hadalaayeen dhacdadaasay kudhidi isbitaalkaasay oo lanjaysidii gabarla ku magacaw qadro maxamuud oo iyo uur lahayta islamarkaasna landiidi iniyo kuumula isbitaalkaasay qaar ku mid ah ciidamada hore ee nadaafadda qaranka yaa weliba yogeegiyo banaanbaayo ka dhikan ah afaafka hore ee xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya ee magaalada muqdisho haddaba meeta banaanbahaasayna mayna kocwaadayaan dadkaasaya barnaamijka sinkaayr dhugunsyaal taasoo kale qodobada barnaamijka kulunka warsan akhyaare hamiinnimadu haddii laayra welibaa ku mid aha qaar ku mid a dadka la xanuunsan cudurka tiibeyda iyo weliba iyona geega booqashihii kukoeen idaacadda warsan iyoona inta badan cabashihii kumuujahayaan wasaaradda caafimaadka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya barnaamijkaasi inkaaynu dhugunsiyaalla qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsan oo nimadan dhugunsiyaal sinkaaya barnaamijka oo kuwali baasaaray waana siinadare sii doonay akhyaaraya anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid ashka dhanka farsamada madan kujeerta weliba imaamul doone saaxiibkayga bilaal hilaal markaliyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada Tanbaydhabo ee Nordaratan waliba hoosinka la aamin fahmay barnaamijka Cabdirashiid Rashka ayaa saaray waan sinadada sii doona khiyaaray gudoomiye ku-hogeenka amniga iyo arrimaha siyaasadda degmada qasadheer Abdulle Xasan Sanay iyo waliba uu soo ku warbiyay amni daraha wajahday degmada qasadheer ee gobolka Bay walibana uu gudoomiyaha soo kala soo sheegay in uu si iyo gudoomiyaha guud ee degmadaasi hadaha galay khilaaf indhaxaya isla maamulka degmadaasi haddaba si aana arrimahaasi walbada unku ogaana dhugunsiyaalla weliba laqabta teleefonkaana wal ku weydiiyaa guddoomiyaha ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda cabdulle xasan sanay oo usiinku warbi arrimahoosay walaal eedeeda aan mahadsanta eeda haandhawa horta aragtay degmada qase dheer lanka laka tilmaamo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda laka tilmaamo anaga iyada oo siyaasata aragtay haddii oo amni darro iyo walaaskooyaan lanka koowaad la waraysadaa aan maleeye xaalada magaalada qasadheer horta sidii kale isku faylati oo arid aragtay xaaladaas aragtay dadka la jiraan dad badan oo umada dhibaateyo dadka la jiraan laakiin aragtay haddii eedan la dagaalamaun aragtay hoogaha nabadgelyadiiyo kumaamahaas meeliba eedanka dagaalama eedanka la dagaalamo iyada oo saasata aragtay todobaadadan dambe aragtay magaalada hoogaho amna dore iyo handiristi iyada oo aragtay marna askari oo aragtay meel oo baawartoon boo kale mootooyinka laka controlay miina kala kati marnaya oo mafadate lan askari xaradiis injeed bamba gacmeed laka dhawi garaatay haddana amiinki dhawaay haddana aragtay miina layaabna oo tii guryaalka dunyaasi guri dhagax hoo dhagax sheeni dhagaa adkaay e hoosti goda kidhowka ka darti horta abna doraadaas aragtay meelo badan waan ahan sidaan walaal aragtay oo todobaadeed on danda aragtay hooga hoosaaseedaad waayahay mudane guddoomiye shalay wali baana deeraynay degmada bambooyin badan laha kuweerara islamarkaasna degmada meelo kumidaba saameyn kuweelata marka dhimasho iyo dhaawac wala jira bambooyinkaas wallaahi dambooyinka lama dhimasho jarta laakiin dambada inkugeenayt inkroog badanayti culayska lahayti walbamaka dhamana gurilay burburiydi wal kala dhibaatooyin aragtay madeerna xaalada aragtay abnigana markii laswarsiday oo may hadda aragtay dhibaatada aragtay oo abna duhaada hadali daboo laka tilmaamo aragtay hoogaha aragtay al-shabaab laka tilmaamo oo wada hirinaayeen iyo gudoomiye ay dhawaayeen intii lanko aragtay haddii dambi weynba lankahaayna lankaldhiyaylari kakaleen hadii masiina saasaata haay aragtayaaladhay markaas ku baadamay hagale hiise oo aragtay qabiilnimo iyo hiise oo nocyaalkaas ee hagale may aragtay nagatayinti aragtay abnigi iyo dadkii oo oo aragtay ciidankiiba hooga hoyar aragtay dhina oo qabiil haan iyo nay aragtay lankaana seelo weelo korah ka dhae saase aragtay al-shabaabkan aragtay hooga oo ankafudusaati inti abni daro magaalada hagale miinooyinka dambooyinkun haagadadan le markii aragtay kalaafka siyo oo aragtay oo hor indhiye kubacda aragtay oo amnigiina hoogaho fudusaaday dhimada saraakiilina hadda aragtay hoogaho qabiilhaa la geli iyo aragtay abnidaraada fudusaanta ayaa hagalya waayahay marka bambooyinkaase meeliya ku dheeng ma meel oo hayi degan haytay meel see hayti
wallahi bambooyinka lama aragtay meel oo aragtay hoogaho aragtay meelowaasaa ku dhiidi dambada ma aragtay lan oo ku dareer wasaaradda caafimaadka ku dareer gud guri degenye iyo dambada an ku culus yaa ka dhiidi dambooyinka saasay shalhaayana waayahay marka lankaasay maadaama wasaaradda caafimaadka ee deganay timeelisay waan la bartilmaameedkii hayti oona dadki deganayaan wala ku deeray mase badbaadeen
dadki adowka ee noogaasan talada inti aragtay dadka dhamaadan ka taladan laakin walba walma ku deerin lanki wasaaradda caafimaadka aragtay meelo hoogin ishiin ilaahay oo ku badbaadiyay ku badbaadeen aragtay horta xaalada degmada saaso xaalada degmada ma ee taafood saartay maamulkii oo degmada oo aragtay dhimigii oo aragtay arrimaha bulshadii oo hoogaha oo aragtay guddoomiyaada aragtay aragtay howlgabka waari dhinaha amnigii oo aragtay hosiina saasamal aragtay hoogaha guddoomiyaha howlgabka waali bilihii maaliyadda farqof aragtay hildhibaan lake rogan haddii aragtay hiisadii oo guddoomiyaada aragtay hirniyaalki kal ulaysaari oogaa may hanzaaidey inti aragtay magaaladii aragtay uma degmadii abnahumaha galla taasi anka waan todobaayaal kun damba abnahumooda may eedhanka aan siday guddoomiye guddoomiyaha aragtay degmada oo xidhnaayili shaqeeya jareen aragtay unoqobateen saari oo marta mara bulshada ili shaqeeya waa baxsiisidii isugu ero eeyatee abnadaraada sheentee waayahay marka waliba letaa wada shaqeyntii indhexaytay guddoomiyaha ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada qasar dheer iyo guddoomiyaha guud ee degmada qasar dheer oo sii humaatay iyo sheentay miya amni darada boqolkiiba boqol saasa sheenti boqolkiiba boqol saasa sheenti haddii ilaahay aragtay guddoomiye kuwada amniga iyo siyaasadda laan oo aragtay oo xibradan leh oo dad badan hala shaqeey ilaa aragtay aragtay ummado oo aragtay dadku dhibaateeyaa dadku dadka dhibaateeyaa intii qooyinda nooc kastan shaqeeyay yahay haddii aragtay gudoomiyeyda aragtay ma iidi shaqeeyasaan mas haddii kale siiba xaqiidan siib walba ma eedin haddii kale ilaa aragtay ummadii oo kaara ka bilanjimaayo warbixinta dadsiyaayeen goobo kasta roogeen lankii hadda aragtay qalbajaba may nagadaas intii hoogad nagada taasaan aansidee aragtay dhibaatooyinka hadii isku fuulay degmada kudhiyaayta taasaan aansidee hortiiba boqolkiiba boqol eed aan roonayti aragtay saan aansidee haddii aragtay su-aal ahaan abna ahaan liin warsi waayahay marka marba haddii khilaafka ku jara degmada qasa dheer ee gobolka baay muddooyinka dambeyna amniga sii xumaaday adiga guddoomiye ku-hogeenka amniga iyo siyaasadda degmadaas ay taa markiin qorshaysan
wallahi walba ma in qorshaysan walbina haddii in qorshaysan male haddii aragtay guddoomiyaha aragtay wada shaqeyntii oo hiridi amina intii guriga isku waardaysay maya haddii aragtay qofkii warbixin adag insheenay iba haddii aragtay adag kalsooni iyo nayda haddii ada kalsoonida bada jabta maynagadaas hadii aragtay ada guriga iska reebta laakiin adow baana kor teegin adow baana kor teegin laakiin haddana aragtay shaqadaana haysidaana boqolkiiba boqol aragtay shaqadaana haysidaana haddii ilaahay ar aragtay dadkii amniga oo aragtay ka shaqeeya unbahoo kale amniga qaabil sida gobolka rooga yoona weli hadba maxagaagna yoona iska socdo jarnay aragtay si haddi lahaa wada bedelan gali amnigii hore ay tilaa shaydan bedeli naftiisa ma wada hadiirin aragtay haddii aragtay wada hadayna waxyaalo badan oo hanisooda yoo ay sheega fadiyo ha gudbii fadeen haddii ilaahay ar haddii aragtay gudoomiyaha in nambarna hadda ada keenka qoobadaana warbixinta lisdeesii la fadaaw haddana maydaan kidin kaasoo baase inti aragtay wasiirka amniga ishaadiyoon ay bixiyeenshay inti arkay isdaxar oo aragtay waa ka qabsadaan la isku helaana hadii la helo Soomaaliya wala kalaaf hadii la qaadan siyaasan laakiin ayada jeeda antiina himiyalka amniga iyo aan isla arina oo gobolka ah waayahay marba haddii xaaladda meelis marayt ada hadda waliba in sheegtay in ada shaqadii ba roojiday wada shaqaynta sii humaatay marka hadda waliba tamiya qofka idislay rogo ma mas-uuliyaddii oo shaqadii laga egmaday weli sidii la falaayaan kubana
والله يا في أرتي بعد النغاتي يا صاحب الماء عامل وان روج أنت تبع أرتي حتى مخيالك تسمد ولا هاي ما يجرى لهم أو أرتي حتى وارتحينا في الحقيقة مجو وارتحينا الحقيقة هذا نفتك أرتي تافلة هذا السياسة لكن يجب السياسة تجرى هذه أرتي لكن وحيالك هذا لو حلاه حقيقة ماذا تبكين قرنا يجرى أو بعد حتى shaqeeyaasha adag kaaratiga walnaad adag helaan intii aad hooga hogaabsatay haddaan takiiga sabaase adduunkana hadda maydaka dareera warbixiino oo aragtay staff lanka haddii aragtay warbixiino kasiya ma imbaahinya intii kaaratay shale intii aragtay hooga aragtay bisis aan hela waxyaalo badan ani rabaahanta haddii dinigii godoomiye ayba wada shaqee gaablan lahayne oo aragtay nocyaalkas iyo حتى هير ولا شنو ما سبب من هذا كي بلك كورجوجه انا كان كي هذا لو قدوم كي امني سياسه هلا نبي عبد الله ويرني انت اركي فاهم بجد شنو كديها انه مسائل لما اسكري استاف meelagay deganayeen dambadaan lahay idani iskuna dijartoo ku hore laakiin in aan la dagaalamaani walbana ku qobadaani haddii ilaahay ar aragtay hoolo saaso laakiin ma yaray intii aragtay ciidankii liida lambese maamuleeda amnigan iska helinaadaan waxyaalo badan meel badan iska helin amnigii marin oo aragtay hataa hataa lashooda haddii warbixiine ambaahda ambo meelo kasta warbixiine ambaahda adnayhana anixay la socdaay eelay oo warbixiine sugo baahanye anixay la socdaay haddii ilaahay arag soomaali kalaafma ku dhamaaso hadda noolahan xambiisidaan haddii ilaahay adow baa korno marka haddiiba haddii arrintasaas sii sii dareerta marka guddoomiyaha masiinkaaboonin inaysan la fadheetan wadahadal usuu badan si armahun lahan abjar
walaa horta aragtay lankoyar aragtaya oo aragtay guddoomiye lahaninkayaali lanyarna may dhaanaynki teedbooda talabooda waa lehe lanoo haddan xasuusunka lahayna oo aragtay dhibaatooyinku oo untacni mareen iyo dhibaatooyinka wadanka aalen xasuusunka lahayna lanko iskuol isku kujari walaa haddana naxaay iyo walaa qorshe naxaay in nadaamka degdegda aragtay kuma qiyin naftitii dhalinyarta oo been badan ay haskuweeyay gobolkii oo nay degmo isku kuqobsiday ma ogaaseen laakiin haddii ilaahay lan oo tasuusugna oo cilmi laba laakiin haddii ilaahay wada shaqeynta iyo aragtay barnaamijkii oo aragtay ogaalnamaad iyo walaaqasaha ooga kuma qini wallahi aan afta naftatay haddii aragtay gobolka amin isku wareegna dhibaatada maka gaabafan walaa minkii hadda meeli aad roogta inti aad war ku qabata amba inti ku wareegtuwo hortaha aladoona ogaas kuma inin aragtay meel aragtay dhibaatooyin baa jira haddan aragtay walaadan isku samaysidaana le haddii suugadan ku hela aragtay wada shaqeena ku hela wada shaqeen aragtay walaa aragtay wati meela ka shaqeen kasuusaan lena walbada ma ogna walbada ma ogna meeshaati ilaahay haddii aragtay sunaya waayahay maad waayahay marka kuwaran ba dhaqdhaqaaqa ciidan iyo kuudaanka degmada qasa dheer maadaama amnigii gudoomiye kuudaanka amnigii ata ciidamada rogaan degmada qasa dheer dhaqdhaqaaqsha oo ciidanka eedan dhinagii oo sababka amniga kuwaranba
wallahi walaal iidan korta aragtay tahay sababta oo ilaa sababta loo jirta wala ku qodobaayeen ila hatta aragtay ila aasabta kabiir oo miisanka aasida waa la saaro laakiin hadeer halkaan meel ku arkay intii gudoomiyahani zaani waxaana kale isku aragtay amni ee kalena isku jiraan laakiin ciidankii iidan isku dhasino aragtay qaliixan aragtay daroogo isku dhasimo laakiin hoogaho yeer an magaca dambe aragtay yar oo oo qabiil ahaan iyo walaaqasaha dhagani iyo madla hadii ilaaheer
waayahay dhugunsiyaalkaasay weliba haye guddoomiye ku-hogeenka amniga iyo siyaasadda degmada qasa dheer ee gobolka baay oo si toosay qata teleefonku siin ku waramaahay iidan mahadsanti mudane guddoomi
halow walaalow eenay mayka daari idun oo ka afara tab dhalo mayka fiirsana walaalow sahankung nayma noo suubudo mayka daari walaalow tama inkuas walaalow
musalsalkan indhaafan indhaafa musalsal noodhaaf yaaka iyaar kulla ka jarta musalsalan kurtooday bal ixsaanak xilligi wararkan roge nin saara warka lagu bilaabo sacdung idung lamba dhalaadisi sahanjow mayatan tungayle wah
loo buuqigayle beledka dhinigu ha ku leedahay isnay beedkinka haysatan oose hae insaar kanaalka anitiiday jaraasa iska afnagow ida dhati ee ameelo ku bahi sidaana sheegilay maaha lamba dhalaadis iyo sahanshe baab kale ku dumiwiday bayaani ka dheego bay t v resiifareesha waxa garadaasa ka hariirsoy dhalaada ka hiroy moobeelka ka fiirsoy laabtoobka micnaasha maybuwa halkaas resiifar yale ka fiirsada dhalaada moobeelka iyona weliba laabtoobka iyadoo lan welboonuusu kanaalka fadou fiirsado kora sharing yeley waarles haman hirdaasa internet nuskiin ku fadaana meelun bay dhawileere baariyow biljam ee edeegaasna weli mahadeer bay t v kinshente bilhabati babahama garyaaso bay t v ya bulshoy litinshani baaburaqiis resi
waayahay dhugunsiyaalla dhinihi kala guddoomiyaha guud ee degmada qasadheer iyo la hariirnay balse nin suurta galwayne inuuna walkuwaraysan arrimuqasay usoona inta badan ka jawaabaya codsigii hay inuuna walkuweydiina arrintaasi idaacadda warsan ee magaalada tabaydhaw in ordarata weli barnaamijka kulanka warsan ayaa ku guda jirnaa asaabay hamiin faylan cabdirashireeshka ayaa barnaamijka saari waana siina dareysyahay shirkii golaha wasiirada ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo geega qabsamay magaalada tambaydhabo shirkaasi waliba shir guddoomiyaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya mudane Cabdasiis Hasan Maxamed Lafta Gareena waliba inta badan ku qayb galay dhammaan wasiirada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyo inta badan wasiirada ilbaabada hirnaa intii isu dareeray kulankaasi haddaba markee kulanka dhamaaday waliba warfidyanta la hadalaya wasiirka warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ugaas Hasan Abdi oo isku warbi waxyaabaha inta badan ku wada hadalay inta dareeray kulankaasi
إلى حالنا على دجالنا الشباب صار بقى يسكسوا كان الشعب ولو دبعت بدل لجاسي والحكومة من الصومالية الشباب سيو كلا وشيء وزيرك وعندما دخلت الصومالية لجان ندرس حالتان بريء شلين ندرس كبار إن بل والتجاه كلام وفينا أي ذلك تلكم فضل بالصومالية وسجن سلوين كتر تقول أن قبل كشر الله وسجر عن أبوه سيما ابن المركائية من الأطول sidoo kale xafiiska hantidhowrka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wuxuu soo gudbiyey guddiisa sharciyeedka hantidhowrka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo dhamaystiran isagoo aqrintii koowaadna ama gacantii ugu horreysana maanta loo qeydiyo golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya iyadoo la rajeyno golaha wasiiradu inay muddo toddobaada soo haysan doonaan soona aqrin doonaan wixii tala iyo tusaalaada ay kusoo kordhin doonaan toddobaadka soo socdana haddii alla tadaro ay noqon doonto in gacan loo qaado sidoo kale toddobaadkii lasoo dhaafay golaha wasiirada koonfurta galbeed soomaaliya waxay ansixiyeen sharciyaadkii wasaaradda maaliyadda ay soo gudbisay oo ahaa bajetka laba kun sagaal iyo tobanka ay ku shaqeyn lahayd dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyadoo sida wasiirkaba uu sheegay loo gudbiyey xafiiska madaxweynaha xafiiska madaxweynuhuna si toosa ugu gudbiyey xafiiska golaha wakiilada koonfur galbeed soomaaliya iyadoo loo rajeynayo toddobaadka soo socda ilaahay idinkii in la ansaxin doono golaha wakiilada koonfur galbeed soomaaliya ay ansaxin doonaan bajetka labada kun iyo sagaal iyo tobanka sidoo kale golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya waxay isa soo qaadeen in kulayl badan uu ka jiro gobolada koonfur galbeed guud ahaanba gaar ahaan magaalada baydhabo waan ognahay in marka jilooyinka loo eego yaraan badan aysan ka jirin laakiin magaalada baydhabo ay dareemaysid in dadka ku nool magaalada baydhabo ay aada u fara badan yihiin iyadoo dee magaalada baydhabo sida horeyba loo tilmaamay dadku ku noolaa ilaa saddex boqol iyo xoogaa ay ahaayeen ilaa afar boqol iyo xoogaa kun oo dad oo barakacayaalaha ee gobolada koonfur galbeed soomaaliya sababo kala duwan hadday tahay abaaraha abaarihii lasoo dhaafay sanadihii lasoo dhaafay iyo hadday tahayba in nimankan dhibaatada ku haya gobolada koonfur galbeed oo shabaabka guud ahaan soomaaliyana dhibka ku haya ay kala soo qaxeen kalana soo fakadeen naftooda maalkooda iyo ilmahoodaba ay magaalada baydhabo ay saaran yihiin iyadoo warbixin dhamaystiran oo dhinaca biyo la-aanta wasaaradda macdanta iyo biyaha koonfur galbeed ay si wanaagsan ugu faahfaahisay iyadoo loona xilsaaray bal inay qiimeyn kusoo sameeyaan wasaaradaha arrimaha gudaha iyo wasaaradda macdanta iyo biyaha inay si hoose u fiiriyaan xaaladda biyo la-aanta magaalada baydhabo heerka ay la eg tahay sidoo kalena reer koonfur galbeed soomaaliya sidii caadadooda u ahayd ulaysada noocaan markay yimaadaan ay si guud isu caawiyaan guud ahaanba biyo-la-aanta baydhabo ha sabab u ah sida la ogyahayba in magaalada baydhabo taariikhiya marka dib loo eego waxay ahayd magaalooyinka ugu biyaha badan si yeeshee dowlad la-aantii dalka soo martay iyo dayaatir la-aantii celasha biyaha ku yaallay magaalada baydhabo ay suurtogelin weysay in dadka reer baydhabo kuwii hore ugu noolaa iyo kuwa kale kusoo kaxayba ay biyo wanaagsan ay helaan guud ahaanba qodobadaas oo qodobo kale oo muhiima bay ka mid tahay in maanta nagala soo qaybgaleen shirka golaha wasiirada uu shir ku doonaayo madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdilcasiis xasan maxamed guddi ka socda xafiiska ra-iisul wasaaraha oo loo xilsaaray inay gaarsiiyaan hoosna u dhaadhiciyaan tubaha qaranka oo noocyo kala duwan leh tubaha qaranka oo u kala baxa amniga dhaqaalaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada intaba ay mar labaad iyagoo toddobaad ka hornay toddobaadyo ka hornay joogo magaalada baydhabo golaha wasiiradana si toos oola fadhiistay si tubahaas hoos loogu dhaadhiciyo mar labaad ay magaalada baydhabo kusoo laabteen iyagoo raba in nidaamka dawliga uu gaaro meel walba oo ummadda soomaaliyeed ay joogto si dowladnimada soomaaliya heer kadaal iyo heer dowlad goboleed guud ahaan ay isu waafaqdo iyagoo dee golaha wasiirada dhowr iyo afar iyo labaatanka ahna loo kala saari doono qaarado kala duwan oo tuba ah iyagoo hadbas iyo isu raaci karaan isu raacayaan si waxyaabaha ay qabanayaan ay u noqdaan waxyaaba gudigood ay qaban karayaan qodobadaas iyo kuwo kaloo muhiima oo reer koonfur galbeed soomaaliya maslaxadooda ugu jeesan gaarba ay ku jirtaan laysla soo qaaday iyadoo sidoo kalena dadka reer koonfur galbeed soomaaliya dibadaha ku nool diasporada loo yaqaano iyana halkaas looga soo jeediya ammaantii ay soo garab istaagi jireen goofihii dalkeena guud ahaanba ka jira koonfur galbeed xilliyadii abaar- abaaraha ay jireen ha yeeshee dhinaca horumarka iyo dhaqaalaha ay qayb weyn kala qaataan koonfur galbeed soomaaliya
dukaanka qalabka dhismaada guud new star
badidoli ii miranin qubatay jiraad xunbabshay ii gaanjardismale waqof lankabaar mooge qarbad biyooshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waalinya maylaka qiyaasay maylaka qiyaasay maylaka qiyaasay mooshii maylaka qiyaasay xaajiyow adii bahatay inti dabeel koraada ii dubaysay injeedee danseeha ka galay imboqohoota dibadda aasku diiwaan gelin bahooto dibadda inama hayska diiwaan gelinay alaab dhismo doonga ahaa dabaqi iskorsaaro dig sii sido faday adantana ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismeeda guud ee new star tuuba qashina handhoobtay qeybtiya koowadna xamara yeebaaqa qufaasay safarqa harshay khatartis qatiyoodis qarash qiimah geli adoo qabo banoo macawiista qabto irabakiin qobana dukaanka qalabka dhismeeda ee guud new star tu ma seeto kan haqoboy kan haqoboy kaasa qoboy kan haqoboy ma taro jumlihii tafaariikh sifadaas ma qaadato walaalay gabaarmoogahay dukaanka qalabka dhismeeda guud new star two hadda iyo horqaboy i j elqaalida i karasha
asxaabay miin fayland dhanka farsamada barnaamijka waliba ay maamadaha ee saaxiibkayga bilaal ah cabdirashraashkana siina diraysay asxaabay ururka haweenka ee degmada tambaydhaba iyo waliba yogeega lunqowday kulunlunkudoodaya een arrimaha haweenka walibana kulunkaasaya inta badan ha qaban qaabiyaya xildhibaanada baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo iyona hurmuudku haya sidii haweenka cabashadii iyo saasoo kala waxyaabaha iyo baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ka aaminsan yihiin ogaadi lahayn kulunkaas ayaa waliba inta badan gofro ku haya gudoomiyaha ururka haweenka degmada baydhabo haawo sokor iyo saasoo kale gudoomiyaha ururada haweenka gobolka bay xildhibaano ku tirsan baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya haddaba qaar ku mid ah dadka ka faa'iidaysaday ee kulankaasi iyo waliba iyo warman warbaahinta kureedna waliba meerasay ku hadale xildhibaan bishaar gaabay oo yan ku mid ahay xildhibaanada inta badanka hormuudka ku haya barnaamijkaasi oo isla markaas lan ku hadalay arrimaha haweenka kusii kamakadabna kollay roob ilaahay er haddana dadaalan weli ka dadaalane samanaaro wasa haata way badinay kooya idi bulshadatiida oo haddana la kulula iyo warbadanka dadaalana horumarka cabashadiisa haddaha jeeri reerne dowladda meelow ka tirsan kuuka galbeedu nina jeediyaan roob ilaahay er baarlamaanka ku jeediyaan cabashada bariyaana walinanay lahaysade xekananay lahaysade meelkuu surunananay lahaysade abadu meelkuu surutaninlay abadu labaati abartacnaydeataninlay marka qof koonana ku ahay isina baqaati ku wareegii laakiin insha allahu biidnillaahi kariim dadaalana oo biilaahay er walihasii ku qiibgeliyaane ooba samanaaro oo bulshada oo xeedhabaane oo une ee koofaka beexe kooti intuu ma codsano intuu una hadii lama beermasageego samanaarka ubanii dareere maalin saddexaad hanikale hanikale qiibka la والإباطة أجر والوعي أجر والعقبة أجر إن الشيخنا إياه كتبت رمان إن شاء الله كل يوم إلهي إر تاسس كورنا كل يوم ولد إبني حتى إدراني رابطة مسلجرني قال قميصة أي تجيب يوه يوتد يشر لها تاسس أعود يا يوم عدسنا ونين عدسي إنسير سيانا تاسس إنسير رمان قرب إن نسنغل إن الله سويتي إن الله لا تأفرس عن لسوى ليسر يا نسر رمان بإذن الله كريم سيسرامي قلتم يا فرسان
جنرال فرنيجر أروضة الأبقليوكا حفيسة إي إلو إي الآمن abshirsada iidoysada is aroosamadu waan istareyha arwidi liin oomanayay inbadan unusugaani arwo alla aamin general farneejar bay dhowniin kuwaytay alaab wareegwayku oombahi ilaa walijeela uurkaana anroona alaab wareeg ebaseeba arlaadan leenka aragna ariitii ada andhigtooba madii uloosee ismootudoona haato irituunku bahaanee obow obowlay ka guraasa hoo ada daneeyaasa adduunya lama beri waaha aradaa qanciisoy arwo alaamin mudo hanku adeeg alaab orjinaal e isjiida laha saaray afar meelodaha ku jabti liin eraan ilbay dhow laylikiin kusuubiya injineer aalami e wal eeshiyan walha bari ley ada ka aalas ka ilma dhammaysadiya arwuda siin haayte afley ay unnu siin
qaybogdhehe barnaamijka kulanku warsanya marayna asaabaya weliba hooda sinkadha hamiin faylan axmed daahir oo ah iskuduwaha gobolka banaadir ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa weliba uuse sheegay inay wasaaradda iyo barayt falkii haweenay haamilahay tilindiidi iniya ku umula isbetalkayaala magaalada muqdisho xilli hore waxaan ka shaqaynaa xafiisyadeenni ilaa saacaddan waxaan u taagaynaa saan u badbaadinayn hooyada iyo yani canugeeda annaga haddaana mas-uuliyiin dowladda waxaa mar walbaba waxaan ka shaqaynaa badbaadinta dhallaankii hooyada gaar ahaan wasaaradda caafimaadka mar walba waxay ka shaqaysaa badbaadinta dhallaankii hooyada aan waqti badan ku bixina arrintan dhacday aaday noo aaday noo xumaysay yani aadaan aadaan ula murugoonay mar rabno marnaba inay hooye ay weysaa yani meel ay ku dhashay ay weysaa laakiin sida warbixinta aan ku helnay waxaa waaye qofka shaqaalaha ee markaas ku jira shaqada ee midwifeka ahaa xarunta degmada ee xamarjab ku taallo in ay gabadhii si kale u fakarta ay tiri haddii aad yani qof mas-uula oo kula socon yani hadhow wax kasta kugu dhici karo hadhowna waxa la marka waa su-aal isweydiin mudan laakiin haddii ay mar timaado xaalad degdeg timaado waa qofka caafimaadku inuu go'aan qaata maxaa yeelay wuxuu badbaadinayo waa qof yani bili aadanawa marka taasna waxaa waay arrin aad muhiimad gooni u leh dhanka kale maamulka gobolka banaadir iyo wasaaradda caafimaadka iyo dhammaanba gudoomiyaha degmada waxaan ilaa saacadan u taaganahay sidaan hooyadii qalbigeedii dib ugu soo celinay haddaanahay dowladda soomaaliya gaaraan xukuumadda soomaaliya waxay mar walbaba jawaab degdeg ka bixinaysaa wax kasta ee bulshada saarsaameeyo waana halhayska dowladda soomaaliya ee uu hogaamiyo ra-isul wasaare xasan cali kheyre ee nabadii nolol mar walba inaan ka jawaabno wax kasta oo dhaco maxaa yeelay qof walba waxaa la rabaa isla xisaabtan iyo waajibaadkiini ayaan gudanaynaa waxaan u shaqaynayna waa bulshadeen waxaan kaloo oo tillaabo aan qaadnay maamul gobolka banaadir iyo wasaaradda caafimaadka in qofkii shakhsiga arrintaas geystay inaan shaqada ka joojinay waajibaadka shuruucda iyo qaanuunkana la marsiin doono maxaa yeelay dalku wuxuu leeyahay mashruuc wuxuu leeyahay qaynuun waktigii hore lama joogo wakti waxaa la joogaa qof kastaba eh, sharcigu ou arrintan eh, mar dambe eena soo laaban badbaadada hooyada iyo dhallaankana waa mas-uuliyad wadaneed qof kastana mas-uul ayuu ku yahay waxaan kaloo fariin u furaa dhammaan hay-adaha eh, naga caawiyo arrimaha caafimaadka iyo dadka xarumaha caafimaad ka shaqeeya ee shaqaalaha inay ilaaliyaan ay ay aad u ilaaliyaan hooyada iyo dhallaanka maxaa yeele waa bulshada meesha ugu jilicsan mas-uuliyaddu waxay leedahay degaandegay leedahay arrintan gabadha qaldan u gudbiyey annaku waxaa waxaan mas-uuliyaddu waxay ku dhammaanaysaa qofkii shakhsiga wax sameeyey laakiin xaruntii waa xarun shaqaynayso waa lagu dhalaa shaqo fiican ayay ayay waxay u ay u qabataa bulshada laakiin qofka shakhsiga ee wax sameeyey ayaan ayaan la xisaabtamaynaa oo
xafaayad junuuna tilmaamo tayada leh xafaayad junuuna xafaayad junuuna weliba waa xafaayada soomaaliya ankatahi fayla xafaayad junuuna iyo halka weliba anhirinaada kortee muddo toban saac ilaa iyo toban iyo lama saacadood eh xafaayad junuuna weli lakusuubiyey suuf jilacsan xafaayad junuuna iyo halka mambahan inti langhira ama langmari saliid ama fisiliin halxaba oo xafaayad junuuna ee weli andhika maasa saddexaba oo eh xafaayado kale oo tayaysan hooye macaan xafaayad junuuna si aad tayadiian ogaata ka tijaabi caagid biye
hooyo macaana geeka maybu waa maalintii bilan laakiin walwal adduunya mii haysada bilan weliba iin fududaayase antiyana walbarada anoon walwalaana
bilan waliya awoodkiin siyaasa ini howlaga adduunya marnikin kusurugna
waayahay dhugunsiyaale dhinaga kale maamulka isbitaalka xamar jajab yo iyana ku hadaleen dhacdadaasay ku dhiiday isbitaalkasay oo linjeysidii gabirla ku magacawow qadro mahmuud oo yahay te gabir foole isla markaasna lindiidi iniga kumil guud ahaanba isbitaalkas bismillahi raxmaan raxiim halkan waana isbitaalka em, degmada xamar jajab wardi community hospital Em, wardi community hospital sidaad u socotaaba wuxuu adeegaa bulshada ma aha isbitaal profit ama dhaqaale laga raadinayo ama wax laga qaado laga qaado ma aha Em, wuxuu dadka ugu shaqeeyaa ama community ugu shaqeeyaa si service free ah isbitaalka intiisa badan wuxuu ku howleeyahay mother and child ama caruurta iyo hooyooyinka Een, sidaad u jeedaan een, isbitaalka waa qaybta wuxuu leeyahay dhalmada een, qaybta ansiya qaybta qaliinka een, qaybta nutritionka oo ilmaha stabilization center wuxuu leeyahay qaybta maxaa lahaye bukaanjiifka kale oo caruurta oo cudurada kala qaba wuxuu leeyahay outpatient een, wuxuu leeyahay nutritionalka ilmaha nafaqadarrada ee qaba een, balambineedka iyo meelihii lagu siinaya ayuu leeyahay marka wuxuu u qabtaa bulshada service fara badan gaar ahaan degmooyinka oo isbitaalka sida tooska ugu xiran sida xamar jajab een, waaberi xamar weyne iyo shangaani Een, intaa keliya kuma xirno isbitaalka shaqadiisa sidaad ogtihiinba ama bulshada in badan baad aragtaan mararka qaarkood idaacadaha wayna soo booqdaan Een, waxay dadka ka yimaadaan meelo kala duwan waxay ka yimaadaan gobolka banaadir dhammaan guud ahaan waxay ka yimaadaan shabeellaha dhexe shabeella hoose waxay ka yimaadaan baay hiiraan gobolladaas oo dhan ay ka yimaadaan sababta ay u imaanayna waxay tahay isbitaalka oo bixiya free service ama jaarji wax aysan jirin wax dhaqaale oo dadka la weydiiya ayna jirin si bilaashi loogu shaqeeyo iyo shaqaalo muxuu ahaye een, eh, capacity fiican leh dhakhaatiir oo een, muxuu lahaye aqoon dheeraad u leh inta marka servicekaas wanaagsan oo ay ka helayaan ayay dadkana bulshada inteeda badan ugu xir yihiin Een, eh, inta badan boqolkiiba siddeetan annaga waxa aan la dhiilgarayna waxay tahay waa carruurta iyo hooyooyinka Een, waa ka xumaa horta su-aalaha qaarkood in la isweydiiyo oo la yidhaahdo gabar bukaan bannaanka aan ku bixin loo bixiyey in la yidhaahdo ma jirto gabar bukaanka loo bixiyey ama qof bukaan oo wardi ay ugu macaamiisho siyaabo qaldan ma jirto horena uma dhicin haddana ma dhicaysano Een, dabcan gabadhaasi way timid foolayna u timid gabadha keligeeda ahayd markii ay soo gashay gabadha umulusada oo la dhiilgaraynaysay oo samaynaysay formka admission formka ama wasaatirka admission formka u hore buuxinaysay qofka bukaanka markuu soo gala ama umulis ha u yimaada ama dhakhtar ha u yimaada waa inuu horta magaciisa weydiiyaa meeshuu ka yimid dhakhtarku laftiisu isu sheegaa umulusadu ay isu sheegtaa qofka wixii uu qaba complaininka uu qabana uu sheegaa markaas ka bacdi cidda markaas haddana patient careka ah oo la socota la xaqiijiya inta su-aalahaas intii la waday waxaa dhacday gabadhii gabadha umulisada waxay weydiisay yaa kula socdo oo patient care ku ah ama muxuu ahay ku xanaanaynaayo anagana shaqo servicekiina aan ku qabanayna xanaanaynta ayada lafta umulisada waajib ay ku tahay waa inay shaqaynaysay laakiin qofkii kaloo dheeraad eh maadaama iyada shaqo badan ay ku jirto ama bukaan badan uu jooga qofkii la shaqayn lahay oo wax la qaban lahay oo bukaankaasi patient care ku ahay gabadhii waxay tiri waxay la socdo ma laha waayahay yaan kugu wacnaha la yidhi wax kastaa dhici kara ama maxooyadaa aabbaha ninkaaga qaraabadaada yaan kugu yeernaan ama cid aad taleefon ka haysa nooga sheeka oan ku wacnano anaa u yeernaya tiri gabadhii gabadhii ayadaa bannaanka u soo baxday hadday bannaanka u soo baxdayna waa fool wakhtigeeda awalba way iska dhowaa fooshii waa dhacday haddii ay dhacdayna shaqaalaha isbitaalka le u soo gurmaday ayagii haddana ka dhaliyey gabadhiina xanaanayey laakiin ma jirto qof bukaanka bukaan bannaanka iga bax ama isbitaalka ka baxlayar ma jiraan waa waxyaabaha muxuu ahay dadka qaarkiis oo aan waxbana hubsanaynin idaacadaha iyo waxaas ay geliyaan waay laakiin ma aha wax xaqiiqdi taasina waa xaqiiqda ka fud aniga waxaan nahay dad professionaale waxaan nahay dhakhaatiir waxaan nahay bahda caafimaadka health providers aan nahay muddo dheer ku soo dhex jira ma aha inaan wax qaldan samaynayn ama bukaanka khalad aan ka gelayna waa naqaanaa etikiska bukaanka iyo shuruucda iyo xaqa iyo waajibaadka iskugu leeyihin dadkuna waa dad ehelkayn oo dad walaalahayn ma aha marka inaan si qaldan ula dhaqmayno laakiin dad baa ka badbadiyo buunbuuniy waxaasna ma jiraan dabcan maamulka oo muxuu ahay gobolka wuu yidhi arrintaasi aniga idaacaddaan ka maqlay laakiin aniga wejiga mana arkin ayadoo sheegaysana ma arkin laakiin waxaan ka maqlaayay meediya ayaan ka dhex maqlaayay inay shaqada ka joojisay mar haddii gobolka uu hadlana anaga macnaha waa ku qasbannahay inaan raacno laakiin waxay noqonaysaa in laga wada hadlo oo maamulkii anaga aan ishor fariisanno maxaa qaldan maxaase la sixi karaa maxaase gabadhii la dhahayaa abaalmarinteeda maxay tahay inaan iska weydiino laakiin marka hore marka waa qaadanaynaan
horseed international hospital
hoollan huraana qoralunku mooday tagihan raab xarun caafimaado hagaagsan lankiito walaay hadda helana deeraa xarunta caafimaadka ee horseed international hospital hawraar daawo laa'ii hool suubanaan hufnaan i adeeg shaqaalan hagagsadaana heegan dhakhaatiir hoolkar eh xikmad iyo aqoon higa caafimaadka hoolanka heeldheer xaruntiyo ku howlgalayan horseed international hospital xaruntii helowshe linhilow shanaayey hadda la helay laka habriiri horseed international hospital daawo heer sare eh mishiima haldoor eh xarunti linka hagaagow heegan maykinka aha horseed international hospital dhakhaatiirta shalce dhaktarada udureexan raabta iyo nay qaliinka doctoreso gulnes oo aan dhalatay dalka russia lenan khibrad labaatan ishan sana umaliso ka takhasuustay dhalmada oo caddaan eh waanan dhalatay dalka tajikistan dhakhtarka cudurre guud ee qaliinka doctor qaasim dhakhtarka cudurre owlaado doctor rabani iyo weliba dhakhtarka hindho doctor cabdulaahi qalaf dhakhtarka daawayoonka iyo qaliinka dhigaa dhuunta isanka hal ilama ma qaybo xarunta caafimaadka
waayahay dhugunsiyalle qaybohadi dambe ee barnaamijka kulunku warsanya marayna cabdirashidaashka ayaa saaray barnaamijka waana siina darasa asaabaya hamiin faylanga qaar kumida dadka qaba cudurka tiibeyda iyo waliba iyo awaad iyo saasoo kale codsiba iyo hanjeediyana wasaaradda caafimaadka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya waliban iyo sheegana inay dadkaasi muddo iyo waisinyaga nafaqo iyo saasoo kale daawooyinka langataragalay ee cudurka tiibeyda haddaba maryo geegaha booqdan idaacadda warsan ee magaalada tambaydhaba iyo waliba aana ku waraysaday cabashooyinka iyo saasoo kale muddadiin dareertay daawooyinka oo hadayo inta badan kuwayanga oo xarunta tiibeyda ee kayaala magaalada tambaydhabo horta muddo koowaad dadkan bai bokoolo yaku kowi bai bokool oo dhan adiba kasaas yaku kowi naftatay bokoola ku kowi higi higaas waago oo e wal soomali laraaw oo afjirtoosni kiikay kadalama jira ma jaree dadkasi in kulmi inslabaahinyi lan walan qabne jar wadban qabn hiidi i lamaadil argaa hetartare yooba kuleedan madi ku dhammaadeenba adije walwaaysan madi mudidii dhammaati hatan koow hatan kaniinki bilaawkii likanagi yag jare lan hatamadi gabaki la kutabaay inta la kooyay habahu waay la fasahay ho al kutubu kortob hoosi kale basay ulari kadamo kadamati ku katib la ajar may fadaane horti irkii buulka ilaahay uumi arzaaqdin ilaahay uumi inkastooba hor dareeralate dhuulidoona hada aawalate duuliyaa dareera koo miilikumoodo kumoodaas madii irkii dhuulka ilaahay uume arzaaqdin isuu qabay madii laku gudubi intiisu uumaday oo bani aadin ah bannaanka roogdo lamba lankoo horumarsii lanka horumarsii ilaahay gaadirka ah lanka horumarsii may la reey maagmaxadoo ee awlaad unugada dhalli aadislay kasee me aabshii makasaaw aadislay kasee aada hobol waayo aawkalay kasaasee laari aawka hobol waayo ilaahay jeeday gordee laari maya waayahay bokola kukoyti sidaad iin sheegtay Ah.
marka bokol sababtadaan ku tabtay bay dhown koytimeed bushay gali oo meyu bulshagaad sheegay ii bay gali midin likibil oo wal yar in ku dhiminyi hemadahaas ku qaadu dadkii dhon an haatoom eh anin liididilay bani aadin ah wal an argaay madin hadhamaay markor lan waaban qabne walban gadaana jeer warkii horta sudu ba Waaya.
ibakol oo dhangan kiroogneg ari okay bokool markeed ha ku tabti baydhawo koyti qarshaad maanaha harunto tiibeyda qarshal kuu qaaday
wal yaroo maanan lahayn la mid wal may ogaan kaniinka ni ii dareere madan farijig ma ewa ka ari lan walban qabne wal aama fadaayo okay ha marka meeqa bilood qaadadaasi kaniinooyinka ama daawooyinka la ana lama bilood sadde bilood arri- afar bil toban afaraada ka jare too horta faarsi oo nagati daawadiiba oo wareerti farmishiyaa ku wareegay madii dambooy lan walaalka ee garabka hee gobdi inta ishaani hoob isu ishaani haruuntib isu ishaani kaniinkii may oo gadaw ma intaa gali nafqadii nololaw nafa'aan wal hoobaada walban hayn wal meebaa gabaki ha gali umuti dharaardoo hayt gaaji dhammaayo hayte ma adduunyadiina ku tabti adduun dadka bashay adduunya male beerti dhemadii jerto me madan beerti hoobas ku gaban hatana tademi meesurmaa mule he ilaahay ba horsan marsi nololan baahnay nolol hoogdi aan baahnay bismillaahi raxmaan raxiim maylaraaise horta cudurkan saamayn badan alii waayo eh, la- labaatan jeer iyoonaytay oday iyo dhallinyaro oo yaalka yaryar bahaadeen cudurkan xuduud laaga waayo xuduudba ma laabasihiisa dadka baniaadinka ama in baahan yihiin nafaqay in baahan yihiin walaanad argayta lan welba aamay aamay kaninkii ma- lan afar bilood madii usa deeri layb hadan dib lahangnagay lan kol lix bilood gee usa lafataa lafadaaya lahangnagay wali lahangnagaa nafaqo xumo usa haayta dartiye maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya una kolley gobolkuna hadiroon koonfur galbeed soomaaliya haruntii maylaraayuse t b d oo gobolkan kataal isbitaal weynaha ka horjeedii maamulka gasaa wasiirka maylara caafimaadka baroogataa wasiirka caafimaadka nafsida inti usahna booqdo ninkooyo araga baahada una tamanahayn oo una una qabna bilaantan imigalkan dhammaantiyo saasad liwadana nafaqo xumin hayte may fadaane maamuladii barsaabka gobolka yakajar oo maylara gudoomiyihii deegaanka rooga oo degmada yar rooga xildhibaani lena ee, wasiiri lena madaxweynihii ma- maylera koonfur galbeeda jar una baahadaan qayladhaan meelininka dhimanay inka dambeeya idaacadda warsan iyo nayta maylera is idaacadihii gobolkan kayaaliyaha booqani saas daraaddeed dhibaatadaas iyo baahadaas hana keeni walanin qobodo eedan fadaan waayahay kurii dhalinyareed ta marka adina dadka cudurkaas saamay kumid ay tahay أنا فرقة حارس الحدود يتحفظ على سلامته في صوماليا أنا تقول حدودها واردة صومالي ياك جرنا فرقة لكن كل فهموا يفهمي كل ميل رئيس ودان كان أدرجها يتقر هاي بدن أسكجر ميل رئيس حبضها أسكجر عذرنا وحيابها تشاني ما يكلا شاني هو لسكبا لسكبافي كره qof cagana firjiyay lankaada ka dhaqaayay oo idaada isroogta baad qofaada kuntixriya baxaasa leeri sidaan macnaha caafimaad ahaan ka fiiriyay dhaqaatiirtan wacyigelin inka sameeyaan qofka cudurkan hoobus iska dareema maylarays afka qabsada sidii us lanka kala walaashay wal inka deersin tabardaro badan jarqano badan liin dhibaatadaasna ma sheenay waqti xadirkan nus qaran camal oo burbursano wadanka kiyan adiiba ogsanta hatamayn baahangnaa sidii walnanayn qobda lahay ee labaanada haddii naqato haddii naqato maylara heer gobor iyo nayto maylara heer federaal istamka haddii naqato wasaarad walba maylera hata maylera caafimaadkan kuley oo meeluna qaabilsana kaniinkan ka aamahayn laamo je badana madisiin hariireen wasaaradda caafimaadka seedase heer federaal istam lay naqato iyo heer gobol lay naqato un ma fadaana ti gobol ahaan iyo ti maamulka koonfur galbeed ahaan booqashin hanay samey horta dhibaatada una qabno oo hata una wedo dhibaatada inta una lokoyni yoona aragan dadkii oo xaruntii tiibaydii qaadadaay daawadii qaadadaay iyo geeka macnaha idaacadda kooyan sen kooyan may dhibaatay haysid may la kulmeen la eray ilaan dadkii shacabkii haayay la ka qaaday canshuurta dawladda ka qaadadaasiyeena baahada tiidanoon iyo walka qobad la fadee okay kurii dhalinyareed walibana sheegday inay cudurka t b da kaydhiye marka muddo intee oo cudurkaasi adina la xanuunsanayd an intii yoonay hayinka dhina ka horbay shan bilooda xanuunsanahay madii meel wel meel aanan seen xarumaha meeladhays laboratory halkan dadkan ka shaqaysa meel aanan ka shaqay han marne oo qarash baa hinga qabana mal arago war beer wali dambay gadni rayaagi yaroo ilaabta ambulanska in qobada fadan lahayna gadgadni meelu meeladhaay gobolkayaa ka jiidni tuulooyinka ka shalkoyni birjoog aan hataa daragaas reer tuuli aha meeladhaay deegaanka gofgudud oo kale for example meelaha ka jiidaan dadko mayleray u furu qoyn dadko gasdheer ku qoyn dadko boqola ku qoyn collection ay dad iska dhex jiro inay baahadaano ma eetaha mayleray use ee intii walna in qabado aan baahna caafimaadkii mayleray use ilaahay sheeno kor ilaahay kasoo gatuma unu dadaal hayn dadkin dadaal in hayn laakiin nafaqo xumin hayta ana hadda madan mayleray use muddo shan bilood ay hadda daawadii qaadaday okay ma jar shakiisna dadkii bilood dadiyeen bal hakanagi aan afrikay madan may abuurana mashaakil badan may ku kooyan madeeray dhaqaatiirkii aan weydiin mayle nafaqa xumo waay kaniinsin katabdalay laakiin nafaqa xumo ba ka hayte war walaagin aama may aamani araada aamane wal un aamulayn maayn maamulana hor surin maamulka hor surnaay manin waayo kolley may leeray abaaro badan madi fatahaada dhiyay abaari jarte aleer adduunka lanqayli maamulka oo furgalbeed dawkiya iska may leeray yalla isqaabili mad abaartiin kuwiinay daba dheeraytay la er jiray biidhaanga la sameeyo welwel la sameeyo shibambiyoodkiya ka jira welwel wal isgarabsadaay oon may fadaan ha noqoto ganacsi ha noqoto dadka shacabka eh lambalankii oona na dhaam hataa intii garab ka helno
dadkii kore walna nin weydii fadan marka dadka tiibayta saamaytay kumid taa haa nimadilkun isu jar haya ma khabirood banaa cudurkun ada balunay ogolyihiinata balunay ogolyihiinata marka inta kukoyti ada ana korkoroo la reeha wadankay reeda jar tuuli kukoyti miya marka dadkan hadareerti ama aykii biirigii inaada daawo qaadato oo xarunta waa isheeni reed anana markunka qaaday balunga ogolyihiina
markun bilo maadaamaad bilowtay daawada wal isbedela dareentay ma isbedelkahay marka hatalay bogolinga dadkii hortay jareen baan hani nagle ana hatalay bogol ahaa maareen walaalow hortown maadada kood isbitaalka hor haruntaa korjeedka daawo ka qaadaana daawo ka qaadona danyaroona minin jeet maan odkaa u nong noola noo wal qabnaayna intii mugaalo seeno daawada galada fadni mahaayna wanyiskinaan koolsa suugnin seedahningira wari suugil kishanani owlaadano bununanti daawninkada iyaal dharnankagada rudaashinknankagada walan u nacan fahma eh marka dadka oo t b qabo adayn hadda cudurku haya meeqa bilood oo kale bilungo hata ka jirnaylamibtatangday koow eh marka inta ku koytay deegaanka baydhowr hogda mise deegaano kale koytay diidon shuweerow uga koyni laakiin nono nooleyo wal kasta unu mbaangna nenqodo nafaqdore mbaangna nafaqdorena hayt ambula injection huniba walantarwayd wa unin taras male taasa mbaangna marka ciyaal meeqa haysatada ciyaal may haysa ciyaal liya haysani awqliska darsiyeed
ma ciyaalkaas iyona hawade mise tuulooyinka jiraan ciyaalka may dheereeso tuulooyinka ma jiraan hawadi ha
iftiin show bulshoy barwaaqidhiidi beera kartay hanshaalaalagtay bilaan imayalkooya kubulgaasa bibisida iftiin shoob beendhammaatay runga binaankiyaale meelkaadaadka barinteenna bii kuleel ii goboob shaahi bigas ii caddees eh babaay ii saytuun biyo mushakal ii caana dhammaan sharaab oo kumbad ee dal ii dibid eh wadani ii orjinaal bur ii sambuus ii dhammaan raashinka fudud oo kumbad eh biibitida aftii wayba kuolasheeda baraf iyo jeelaasha adoo meelibanka bane haddana hooba
waayahay dhegeystayaal guutaan wali baan saa kaan feere barnaamijka kulanka warsan oo nugudaysa kulatanaysan warbaahintareena warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijkaas habay ugu wali baan saari waana tigitirasiyaay anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka inta barnaamijku barnaamij madda reedna kulmana taabaya saas iyo habeen nabad